dowladda jibuuti ayaa ku dhawaaqday kiisas cusub oo cudurka coronavirus kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay toddobaatan iyo labo waxaana taasi ay ka dhigaysaa wadarta kiisaska afar boqol iyo soddon iyo shan qof oo laba ka mida ay dhinteen sagaal siciid faarax ayaa warbixintan nooga soo dirtay jibuuti tirada dadka laga helo maalintiiba cudurka coronavirus waxa ay ku xidhan tahay inta dhakhaatiirtu ay baaraan dalka jabuuti waxa ay maanta baaritaan ku sameeyeen shan boqol iyo siddeetan qof waxaa laga helay toddobaatan iyo labo qof sidoo kale waxaa ka caafimaaday maanta siddeed iyo toban qof weli waxaa laga shakisan yahay oo dhakhaatiirtu ay baari doonaan boqol konton iyo sagaal qof ilaa iyo hadda guud ahaan dadka laga baaray xanuunka coronavirus dalka jabuuti waa shan kun sagaal boqol soddon iyo saddex waxa uu ku dhacay afar boqol iyo soddon iyo shan qof guud ahaan marka la ysku daro waxaa ka badbaaday koob iyo toddobaatan qof laba qof ayaa ilaa iyo hadda dhimatay allaha u naxariistee madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geello oo shalay shacabka jabuuti kala hadlay warbaahinta dowladda waxa uu mar kale dadka ugu baaqay inay guryahooda fadhiyaan si uu u yaraado faafidda cudurka islamarkaana dowladdu ay usoo afjarto dadka laga shakisan yahay kadibna ay shaqooyinku bilowdaan dhinaca guryaha hooyooyinku waxay ku mashquulsan yihiin kala celinta carruurta halka aabbayaashuna ay ku maqan yihiin bariis raadinta carruurta aniga falxiir cisbaan baa la yidhahdaa ilaahayna waxaan ka rajaysanaynaa ilahay inuu naga dulqaado inkastoon culays badan ciyaalka iyo annaga isku hayno oo dadkii awal kale maqnaan jiray laysku soo siibtay haddana ilaahay mahadiisa ilaahay weynaa ee waaxidan baa waxna keena waxna ka dulqaada culayska biniaadanka insha allah waxaan rajaynaynaa madaxweynuhuna wuu quman yahay wuu fiican yahay mahadnaha gaadho uguma talagelin annagu aqladan ku xiraysannahay maalinkii la xirooday sidii baan guryaha ugu jiraa iminkaan soo baxay wallahi malaha intaa cisho oon gurigii gabadhayda gaadhaya marka waxa weeyaan inaan lays ilaaliyo way qurux badantay wayna wanaagsan tahayna ismaaciil bile dubbed waa weeye wallaahi dhibaatooyin badan oo adduunka de iminka ka wada jira halkana yaalla hase yeeshee dee halis badan buu noo geystay oo inta shoomeerka intii fadhiday ee bisha la fadhiisiiyey dadka yoomiyaha nahay anagu gacanta ka shaqaysta markaa mishaarana maan qaadanayn aad buu dhibaato noogu geystay haddana waxaan is idhaha siday doonta baa u dhacday ilaahay baa qoray un baan idhaha wixii bakhaaradii waa la xidhay dadkiina way wada shikiyeen oo nin walba wixiisii hawdku uu iska yar xidhay marka magaaladii dee aanu tegi lahayn een annagu yoomka u doonan lahayn gabood haramuus dhulkaasaan dee ka shaqaysanayna dhulkiina dharaar haddee lugina geyso dhaarta damba kuma noqon karayna dee dalka jabuuti maalinba maalinta ka dambaysa waa ay sii kordhaysaa tirada dadka laga helayo caabuqa coronavirus haddana dadka intooda badan ma aha weli kuwo ka feejigan dhibaatada xanuunkaasi sagaal siciid faarax v o e jabuuti